SBS Radio
wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka iyo qabsoomidda imtixaanaadka sanadlaha ah ee dugsiyada sare wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi goodax bare oo shir jarayd ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in koob iyo tobanka ilaa iyo lix iyo tobanka bisha mey ee sanadani ay wasaaraddu qaadi doonto imtixaan midaysan oo dugsiyada sare ee dalka wasiir goodax ayaa sheegay in ilaa iyo iminka ay diiwaan geliyeen shan iyo afartan kun oo arday kuwaasi oo u fadhiisan doona imtixaanka sanadkan waxaana uu ardayda kula dardaarmay inay muujiyaan diyaargarow dhammaystiran muddada imtixaanka ka harsan
bahda waxbarashada waxay isku diyaarisaa imtixaanaadkii dugsiyada sare ee fasalka labaiyo tobanaad ee u dambeeya dugsiga sare ee waxbarashada sanadkan haddii eeba idmo kama duwanaa doona kuwii hore imtixaanku wuxuu dhici doonaa bisha shanaad ee sanadka bisha meey koo iyo tobankeeda ilaa lix iyo tobankeeda haddii ilaaha yiraahdo wasaaraddu waxay samaysay dadaallo badan iyo u diyaargaroow imtixaankaas asiga ah waxaa diiwaan gashan arday gaaraysa afartan iyo shan kun oo arday ayaa diyaar u ah inay fadhiistaan imtixaanka fasalka labaiyo tobanaad ee sanad dugsiyeedka hadda aan ku jirno ardaydaas waa waddankoo idil hal imtixaan ayay geli doonaan oo isku waqtina waa geli doonaan haddii ilaah yidhaahdo
wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in wasaaraddu ay soo gebagabaysay dhammaanba wax weliba oo ku aadan imtixaanka ardayda sanadkani ka bixaysa dugsiyada sare ayuu xusay inay korodhay boqolkiiba labaatan isagoona sharaxay ahamiyadda ay wasaaradda waxbarashada u leedahay qaadista imtixaanka midaysan ee fasalka labiyo tobanaad
nambarkaas kororsiimo boqolkii labaatana ayaa ku jiro oo ardadii dugsiga sare waa koraysaa markii nabaddu ay hagaagto tacliimtuna way koraysaa insha allah ahamiyadda imtixaankan oo waddanka uu leeyahay way badan tahay midda u horayso waddanka bahda tacliinta waxay tijaabinaysaa ay hubinaysaa in manhajkii iyo waxbarashadii iyo dadaalkii oo midho dhalay in kale waxaa lagu ogaanayaa sida hadba imtixaanka ardadu ay u guulaystaan sidoo kale ardada waxaa loogu diyaariyaa inay jaamacad u gudbaan jaamacaddaas ay u gudbayaan maadaama jaamacaduhu ay xadkoodu yar yahay lana rabo in iyaga laftirkooda sida ay ku talagalku wasaaraddu ay tahay in muddadan soo socoto wakhti gaaban gudaheed la saxo jaamacadaha laftirkooda waxaa laga maarmaana meesha jaamacadda siiso ardayga inay meel huban oo ardada soo diyaarisa ay tahay marka ahmiyaddaas ayuu imtixaankan leeyahay sanad walba wasaaraddu waxay ugu baaqdaa ardayda iyo waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulayaasha iskuulka iyo maamul gooleedyada iyo hay-adaha amniga sida ay wax u dhici doonaan sanadkanna haddii ebeedma kama duwanaa doono waxaa wasaaraddu ay ku talagalkii imtixaankaas ay soo gunaanuday maalintii shalay aheyd wasaaraddu waxay diyaar u tahay inay hawshaas qabato sidii ugu quruxda badanna ay u qabato wasiir goodax ayaa jaamacadaha dalka ku amray inaysan diiwaan gelin karin arday aan soo marin imtixaanka guud ee ay qaadayso wasaaradda waxbarashada soomaaliya islamarkaana aysan ardaygu ku filnaan karin keliya shahaadooyinka ay bixiyaan daladaha dalka ka jira sida uu yidhi waxaa maanta wasaaraddu go'aan gaartay ay shaacisay in dhammaan jaamacadaha aysan qaada karin arday aan ku soo guulaysan imtixaanka dowladdu ay qaadayso waa lagama maarmaan ardayga damacsan inuu jaamacad galo inuu imtixaankan galo ma ku filnaa doonto shahaadada dalladuhu bixiyaan in jaamacad lagu aado jaamacadaha waxaan ka mamnuucnay kuna kormeeri doonnaa inaysan qaadan arday aan soo marin imtixaanka guud ee waddankoo dhan arday kasta uu galay qof aan soo marin inuusan jaamacadaha tegin amarkaas ayaa maantay wasaaradda ka soo baxay waxaan rabnaa marka inaan ku wargelino ardayda iyo waalidiinta iyo jaamacadaha in habraaca hadda loo raaca jaamacadaha jaamacaduhu ay ardayda ku diiwaangelin doonta ay tahay in ardayda ku guulaysata imtixaanka guud ee dugsiyada sare keliya inay fursad u heli doonaan inay galaan jaamacadaha maanta jiro waxaan ka codsanaynaa jaamacaduhuna inay arrintaas u hoggaansamaan waana ku kormeeri doonaa haddii ilaah yidhaahdo jaamacaddii diiwaan geliso arday aan haysanin imtixaankii guud shahaadadii u ka soo qaatay waxay mutaysan doontaa jaamacaddaas ciqaab iyo in shartigooda dib loo fiiriyo ugu dambayntii wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdulaahi goodax bare waxa uu ugu baaqay madaxda jaamacadaha dalka ku yaala inay u hoggaansamaan amarkaasi isagoona sidoo kale ka codsaday maamulada gobollada dalka inay kala shaqeeyaan qabsoomidda imtixaanaadkaasi gaar ahaan xaqiijinta dhanka amniga xilliga imtixaanaadka la qaadi doono sanad walba bisha shanaad ee mey wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya waxay qaadaa imtixaan midaysan kaa oo hal waqti looga wada fadhiisto qaar ka mid ah magaalooyinka gobollada dalka iyo magaalada caasimadda ah Abdulhafid Abdusamad, wararka SBS, Muqdisho.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.